bismi illaahi araxmaan iraxiim waxaan hayno af waxa weeyaan afartan sano waxa aan new york aan nimaadno afartankaas sannadood sannado aan de arrimo culculus aan sidano sannado aan ka khafiifsannahay sannado aan daafacayno barnaamijyo iyo sannado aan la wadaagayno waddanada kale waddankeenu wuxuu joogaa meel xasaasi ah waxa uu u baahan yahay inuu waajibkiisa kolka uu ka soo baxo isagana aqoonsi loo yeesho waxa uu qabanayo halka uu kaga jiro arrimaha adduunka arrimaha gobolka arrimaha maxaan ku idhahdaye isku socodka dadka waxa aan dee qaxoojya hadduu yahay iyo nabad nabadayn hadday tahayba wixii aan tarayno itaal iyo aan u hayno waajibna aan u aragnona waan ka jawaabnaa waxa aan u niminay halkana waxa weeyaan inaan sanadahan dambe waan ka yar maqnayn bay ahayd maanta sede waxa aan nii maca waxay ka dhacay yeman iyo xaaladda gobolka guud ahaan inaan la wadaagno waan gartay tusaale ahaan maantao kale khudbaddii baad jeedinaysaan golaha guud ee jamciyadda qurmaa ka dhexaysa ad la hadlaysaa jibuuti qodobada ay soo qaadanayso ama ay dunida la wadaagaysa ama sida gaarkaa diiradda u saarayso maxaa ka mida mudane madaxweyne in badan yani iyaa dee aniga kuu sheegay oo waxa aan la wadaagayna adduunka meesha aan ku naalno waxa aan aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelino inaan isgarab taagno walaalaheena soomaaliya in aan yani hanti wadaagga ama waxaan ujeedaa iskaashiga caalamiga ah aan wa yani aragtidayada aan aan soo bandhigno ta kale inaan yaman arrinkeeda ka hadalno iyo dhibaatooyinka bariga dhexe oo baddii casayd ay noo dhexayso iyo magaranaysa ay dhibaatada ka socda sacuudiga iyo gardarooyinka yani iran ay ay u geysanayso gobolkeena waxa aan doonaynaa inaan tusno haddana dadweynaheena inaan tusno inaan daafacayno nabadgelyada iyo nabadaynta isku socodka badaha badda cas iyo gacanka cadmeed madaxweyne taagoan gaar baan ku weydiin doonaa lakiin haddaan ku weydiiyo maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayey xubin golaha joogtada ah ee qaramada mudoobe ama waxaa la yidhahda u n security councilka oo jibuuti iyo kenya udhexaysa doodeedu taagnayd arrinkeedu taagnaa jibuuti ahaan ilaa haatan maxaad ka howlgasheen mowqifkiinu iyo walow aad horena uga hadasheen haatan muxuu yahay waxa aan damacsannahay dee inaan xaqeenna doonano waxaa la yidhaahdaa soomaalidu tidhaahdaa wixii xeer ku bilaabmaayo xaagaan buu ku dhammaadaa wixii xaagaan ku bilaabmaayona xumaan buu ku dambeeya intaa inaan isla gaadhna ma aan doonaynin annagu walaalaan nahay annaga iyo kenya jaar baan nahay wax badan baan wadaagnaa oo bani aadam ah weliba bani aadam oo dad soomaali oo fara badan baa waddanka degan ma jecelin inaan isjeerjeedno laakiin inaan xaqayaga lana duudsiyana ma jeclin sidaas daraaddeed waxaan dee annagu inaan xaqeenna aan doonano marka jibuuti si u dooranaysaa cod baa la qaaday midowda africa cod la qaaday haatan jimciyadda qurmaa ka dhexaysaa joogtaan kenya way joogtaa see markaa u dooranaysaa sidaan u doonana inaan dadweynaha ka dhexdhicino waa ko talabaad qalad baa ka dhacay xagga african unionka oo laba laba qodob ayaa lagu lagu loolabaya labadaa qolodobna labaduba annaga ayay ayay noo tagsan yihiin ama aan xaqii xaqii aan ku leenahay waxa weeyaan laba jeer bay kenya kusoo noqotay matalaadda ay matalayso gobolkeenna majlis alamniga annagu mar umaan samayn waxaa la eegaa labada qofe ishaysaayey inta goor ay meesha yani yani xubin ka noqotay talabaad ee la eegaayana waxa weeyaan markee kuugu dambaysay adiga sideed u kala horeyseen ba layiha labada jeerba annagu hor dabadeen bay soo galeen kol qura hataan galnay iyaguna laba jeer bay galeen labadiiba iyadoona la qadarinin ayay kenya ku oroday ay telefood hala samey taasina khalkhal bay gelisay halkana lalama iman karo lalama iman karo parce que labadii qodob ee xaq ahaa ee inaa lo- dadka lagu kala saaro ahayd ayaa laga booday labadiiba sidaas daraaddeed annagu waxaan ku kalsoonnahay aan ku rajo weynahay in ileen dadka africa maaha waxa u vooteenaysa kelideed ee waa adduunka oo dhan waa waa inaad heshaa boqol iyo sagaal iyo labaatan cod waa inaad hesho waayo markaa een, madaxweyne waynu soo noqon doonaa iskaashiga gobolka gaar baan wax kaaga weydiin laakiin haddaan ku horeeyo dhinaca soomaaliya oo kale een, muddo jabuuti gacan bay ku lahayd xaaladaha ka socda soomaaliya way taageeraysay ciidamaha ka jooga gaar Miyaan ka ahaan baxnay weli?
gaar ahaan.
Kama aanaan.
kamay dhaabixin Een, laakiin een, eh, su-aalo kale aan kaa weydiin doonaa Een, gaar ahaan gobolka hiiraan oo kale joogaan oo de hiil wal- hiil walaal bay ula baxeen balse reer Anaga hiiraan ma bixin iyagana.
marka een, eh, sideed u aragtaa imanka muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada qaar waxaa ka dhacay een, isbedelo een, eh, dowladii dhexe iyo fardi- kuwii maamul goboleedyadii hirdambaa ka dhexeeya Ah.
soomaaliya isbedelo iyo weliba dhinacyo kala duwanaa ka socda maxay tahay aragtida jabuuti haatan xaalada shalay toole halkan waan een, fadhigii soomaaliya waan ka qayb galnay waanan ku eh, ku cadaynay halkaa sida ay arinku eh, uu dhanka wanaagga u socdo dhanka soo kabista uu u socdo dhanka yani dowlad yani eh, wanaaggu uu u socdo waan tusnay yani waanan ku nidha khudbadeennii dee annagu kamana hadhin kamana hadhayno kamana hadhayno maxaa yeelay waa waa garab garab buu annaga noo yahay waxaan arkaynaa in iyadoonan muuqanin haddana aan aan aan intii itaalkiya ah annaga oo taageerayna wixii dadweynaha soomaaliyeed uu doortay ee dad eh, iyo sistemba ah inaan inaan garab taaganahay inaan tusno oo eh, taa ugu dambaysa ee iminka dowlad goboleedka galmudug heshiiskii u horreeyey ee la isku keenaba yani ahl sunna waljamaaca iyo eh, gruubkii kale ee dowladda xaggeenuu ku dhacay jabuuti buu ku dhacay jabuuti baan ku heshiisiinay yani in, eh, madaxweynaha xaaf iyo iyo ahlu sunna waljamaaca marka tan imika kismaayee taagan oo kale iyo xyaaladan dambe sideed u aragtaa maxaa lagu xallin karaa isafgarad isafgarad iyo isku tanaasul Ah, yaa la- yaa lagu waanan waan rajaynaynaa inaan inaan inaan la gaadho annagu quusta ma naqaano Ah, lama quusta waan gartay xaaladda jabuuti intaan usoo noqon haddaan su-aal kale oo degdega kaa weydiiyo een, wadahadallaa u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya in muddo ah walow haddaan qaldanay intii ugu dambeysay jabuuti baa heshiis lagu gaadhay muddooyinka ugu dambeeya way hakadeen Een, sideed u aragtaa raardhow insha allahu tacaala waayahay Een, haddaan tusaale ahaan oo kale aan usoo noqdo een, eh, jabuuti iyo eritrea iyadana muddo xili- xisadi ka dhexaysay Een, ilaa hadda way taagan tahay Een, iyo ta halkay maraysa iyaduna eh, meel annagu xaggayga rajadu way way badan tahay waxaa na dhex jooga een- een prime ministerka ethiopia Eh, wadahadaladuna eh, dhowaan inaan dib u ambaqaadno ayaan laakiin wax imika eh, yani iska hor imaad oo aan cabasho aan leenahay ama aan doonayno inaan muujinahay ma jirto wadahadalkana waan ku rajo weynahay dharaaraan dheerayn inaan inaan soo saarno dhankii toosnaa inaan u dhaqaaqno Een, maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday een, iskaashi gobolka waxa la yidhaha ama regional corporation la yidhaahdo oo dhowr wadan oo gobolka ay wadeen Ethiopia garwadeen ka tahay een, dabcan oo socotay Een, iskaashigaa la sameynaya iyo weliba een, qorshe kale oo gadaal ama dib ka soo baxay oo ciidamo dhinaca badda ilaalinaya ciidamo badda oo gobolku samaysta iyadana lasoo hadal qaaday ama laga hadlayo sideed u aragtaa si Jabuuti xaga kaga jirta haddiida anaga lanaga maarmayo waxba kama qabno laakiin iskaashiga ama isdhexgalka ama wax wada qabsiga eh, waxa eh, asaas u ah dhaqaalaha waxaan dee annagu ku horeynay dhaqaalahaasi annaga oo garanayna in aan dadku isku socodkoogu uu uu sidaba yani waxaan ujeedaa uu u yahay garwadeen uu u yahay yani en, dhaqaalaha dhaqaalaha inaan ka bilowno infrastructure waxaa la leeyahay baan ku samaynay waa anaga train samaynay waa anaga ba- en, eh, marsooyinkii ballaadhinay waa anaga yani eh, en, igad eh, dib u xarakaynay en, en, taas badda aada sheegayso mid baa jirta kale oo weyn oo dee maraykanku uu wado eh, iyo eh, sacuudiga iyo en, eh, wadanada khaliijka eh, kahana waan waan ku dhex jirnaa Jabuuti qayb ma ka tahay taa haa aada iyo aad haa qayb baan ka nahay waxaana doonaynaa in aanan meel kale nooga iman wixii dee kolkaan annagu itaal beelno dalka dalalka aan weydiisanayna mooyaane taladeeda inaanan lanoo sudhaafdhaafin baan doonayna